wasaaradda waxbarashada maamulka somalilan ayaa kulan wacyigelin ah oo ku saabsan ilaalinta dadka baahiyaha gaarka qaba u qabatay dadka deegaanka carabsiyo kulanka ayaa waxaa goobjoog ahaa mas-uuliyiin ka socotay wasaaradda waxbarashada somalilan maamulka deegaanka carabsiyo iyo bulshada qeybaheeda kala duwan cabdishakuur maxamed cabdi agaasimaha waaxda waxbarashada baahiyaha gaarka ah ee somalilan iyo agaasimaha waaxda waxbarashada dadban ee somalilan umulkheyr xasan xuseen ayaa ka warbixiyey muhiimadda kulanka maalinta waxaan u soconnay wacyigelin guud oo ku saabsan ardayda baahiyaha gaarka qaba oo runtii ay tahay inaynu si guud gacmaha isku qabsanno ugana shaqayno inaynu ardayda walaalaheen ee waxaynala baranaya ama nala deegaanka ah ama nala iskuulka ah ama guryahaba aynala jooga inaynu ula macaamilno sida caadiga ah eed ula macaamisho ardayga aad saaxiibka la tahay aad kasoo dhawaysato si gaara usoo dhawaysataan waxaad ka codsanayaa haddii ay jiraan inaad soo dhawaysaan inaydaan faquuqin in haddii waxbarashada ay idinkula dhacaan ay idinka idiin sheegaan baahida ay qabaan hadday tahay inaanay sabuuradda aad u arkayn hadday tahay inaanay casharka aad u maqlayn inaad ka caawisaan oydaan marnaba dacaayad uga dhigin saasaan idinku wacyigelinayaa dhammaantiin waad mahadsan tihiin dadka baahida gaarkaa leh waxaa loo qaybiyaa saddex iyo toban nooc saddex iyo toban nooc looga qaybsamaan indhaha iyo dhegaha iyo gacmaha iyo lugaha oo qura maaha waxaa jira dad aamusan oo markay dhashaan aan hadlin soo ma jiraan carruur aamusan oo la yidhahdo hadalkii bay baran waayeen waxaa jiroo kale carruur ilaahay siiye maskaxibeed aad iyo aad u fara badan oo casharka aan akhriyin oo ciyaar badan maaragtay weli ciyaalkaa ciyaal aan casharka akhriyin inta badna galaaska ku keena madartay qalqaali fara badan iyo ciyaar fara badan imtixaankana ugu sarreeya soo ma jiraan waxaa jiroo kale carruur waxbarashadu ku adag tahay oo aan waxba qorin buugga haddaad eegtana aan madartay hal xaashi wax ku qori jirin soo ma jiraan iyaguna waay haddaba aan qaybiyo saddex iyo tobankaa nooceen sheegay afar ka mid a dadka baahida gaadka ale waxaa ka mid ah urta dhadhanka maqalka iyo indhaha dadkii baahida ka lahaa indhaha dadkii baahida ka lahaa dhegaha dadkii madaragtay dhadhankoodu xadidnaa iyo dadkii aan urtoodu aada u shaqaynin afartaa waxaa la yidhaahdaa afarta dareen wadayaasha wax ka qaba qaar ka mid ah mas-uuliyiinta deegaanka carabsiyo ayaa u mahad celiyey mas-uuliyiinta ka socotay wasaaradda waxbarashada somalilan iyaga oo bogaadiyey hawsha ay u hayaan bulshada wuxuu daaran yahay ardayda baahiyaha gaarkaa leh markaa arday marka laydhaa arday baa baahiya gaar leh kolley waad isweydiinaysaano waxaad leedihiin baahiyaha gaarka talow muxuu yahay arday baahiya gaarle haddaad maqasho waxa weeye arday ama dhegaha maqalkiisu xadidan yahay oon si fiican waxu maqlayn ama araggiisu xadidan yahay oon waxba arkayn ama calaamada ka muuqdaan jirkiisa sida lugaha ama gacmaha oo kale ardaygaasi marka waxaa la odhan karaa waa arday baahiya gaara siday noo sheegtay fadxiiba iska daa ardayda ee waalidiinta guryaha ku haystaaba ka baqa inay dugsiyada geeyaan laakiin dadkaasi haddii waxbarashada la siiyo waa dadka ugu wanaagsan inay waxbartaan waa dadka ugu akhlaaq badan waxa weeyaan ardayga baahida gaarkii waxaa jirta arday kula dhigta oo kula mida oon kaa duwanayn laakiin maqalkoo kale ka yar duwan adiga kaa duwan ku kaa duwan lug ama gacan oo kale kaa duwan oo inaanad odhanin ardaygaasi aanad adigu ku sheegin wax kale waa arday waa arday waa kula mid oonad odhan kani waa laangare kani waa dhagoole kani waa wax waxa weeyaan qof kastoo insaani qadarin buu leeyahay aad sidiisa u qadariso wuu kula mid yahay ardaydu waa isku wada mid baahida gaarkaana waa dute rabbi uunbaa kala duwanaanshaha keena kuw qofku samaysta maaha kulankan ayaa kaalin weyn ka qaadan doona sidii loo horumarin lahaa waxbarashada dadka baahiyaha gaarka ah qaba ee deegaanada somalilan